waa tahay kaa waxaan ku xujinayaa haddii abaydno lixda la yidhaaho taariikhdii waa ka dhammaatay soona baxday sagaal iyo tobankii bishii saddexaad lix iyo siddeetankii waxay ku saabsan tahay qof soomaali sheeganaya oo ugu talagalay ummaddiisa ama bulshadiisii uu ka dhashay oo hooyadii iyo aabihii iyo carruurtiisii iyo walaalihii iyo ciddooyinkiisii iyo eheladiisii iyo qaraabadiisii ay ka mid yihiin ugu talagalay inuu dhibaato u geysto nooc kasta ha ugu geysto ayay ku saabsan tahay qof kaliyana maaha waa dadyow badanoo ayagu magaca sheeganaya haddana ummaddoodii ay ka dhasheen goonyo iyo dhibaato ku jirrabay waa tahay wuxuu yidhi marka ruuxu dhegtiisa ceeb waxyeeshe ka dhowraa ammaan loo dhudhunshaaye ninba kayd ku dhigtaa buu madaxiisa dhammaaye tixdan maan dhadhankeeda ku walaaqa dhunkaal runta kii dhibsanaayiyo inta ay u dhammaatana maan xaqiiqda u dhiibo weligii ma dhisnaadoo waa habeendhaxaduuni dharaaraha noloshiisa bulshadiisa dhibkeediiyo ninka eed ku dhammaystay dhamacduu ku istaagiyo dhuxusha raabka u taalla anna maana dhaqaajo ninba xooggii ha dhaanshee dhakhtarkii cilmigiisa ugu dhaartay xanuunkee toban iyo dhowr sannadood markuu boog dhali waayey isagoon dhimanin cisbitaalka dhexdiisa dharkii meydka la saaray dhabihiisa hayaanka taariikhdii waa ka dhammaatay labtu waa mahuraane xildhibaankii la doortiyo siyaasigii lagu dhoobay ubixii dhulka yiile si loo dhaafsho asaagii dhaqaalaha loogu yaboohay wuxuu dhayla macaaniyo lafta dhuuxa la ruugaba kursi uu dhaxalmooday dharaartii laga qaaday cadowgii isu dhiibee intuu buur dhaladeed durbaan dheer ka garaacay kii nacaydna lix yiilba sirsi ciidda u dhiibay alla maanka ka dhoofi isna waa ka dhammaatay taariikhdii u dhignayd askarigii dhulka hooyo inuu dhiigga ku daadso waxaad eebba ku dhaartee dharaarihii foosha xumaaye dhindhiyaa xarbiyaaye kaalintiis kaalintuu ku dhignaa taalkiisii uga dhuuntee dhufayskii ka hor jeeday intuu soo dhabacday xabaddii u dhacaysay dhinaca laynaga haysto u soo jeedsay dhankeennee dhallaankiisa ku laayay ama maabkii u dhiibay madfaxu shiishka dhowaanayo fogaankuu ku dhacaayo u dhex roora hoggaankiyo dhuuniga saadka shidaalka isna waa ka dhammaatay dhabihiis dhabihii socodkiisa taariikhdii u dhignayd gabyaagii shacabka oo dhan dhagahooda lahaayee habeenku wax dhigaayiyo dharaartuu tirinaayo tixshinkeedii dhammaaday sida dhool buhilaac ah dhirjiilaalku wax yeelay dhibicdiisa u siiyo looga sii dhursugaayee neef kastoo dhadigoodii shinna waa u dhalaa ama waa dhiciyaaye naysba kayle muggeedi laayinkii maskaxdaada dadkii kuu dhukanaaye dhaantadaada u haystay dheelmataankii rasuulka allahuma salli wasalim caleyh waxyigii ku dhignaa ka sokow wax la dhuuxoo bili aadan dhegaysto taan dhiggeeda lahayn haddii aad kala dhooftay dhaxalkaaga xumaaday waxaa iiga dhex muuqda waxaa iiga dhex muuqda dhabbahaaga hayaankaoo taariikhdii ka dhammaatay diinta eebbe ee dhowrsan wadaadkii dhalandoorshaye dhaqdhaqaajiyey aayad dhaxalka looga hadlaayay micnaheedii u dheelmay weji aan u dhoweynay ka soo saaray dhexdeeda muslim dhiiggi bannaane ilaa buurta aan dhaafno ninka weyni dhex jiifo si aan ruuxna u dhuuman dhaliyana la ysugu sheegan wax kastoo dhaqdhaqaaqaba dhegta dhiigga u saara ninkii hooyadii dhaafana dagaalkiiisu dhab maaha ilaahay dhinaciisa jannada dhuub uma saaree mulxidkaa diinta ku dheelay rabbihiisi siraadku cadaabta ha ugu dhammaado haddii dhaantabagaanle u dhawaaqo qof ooman naftu waa dhufsataaye habqankii isdhex yaacee hogdhur waa cod ka yeedhay iyagoon macno dhaadin hilowga dhiirani qaadee sadkii loogu dhawaaqiyo dhunkaashay hirqadeen qaarna ay ku dhinteen qaarna dhaawac yihiin qaarna jeelan dhammaan ku dhowraan qabrigooda dhabarqaawanayaasha mabda'a dheer aan lahayn isku soo wada dhaaboo dhabbahoodii hayaankee dhex maraaya habeenka dharaar baa ku caddaatoo taariikh dhaaf xusideede rajadii waa ka dhammaatay wixii yiilay dhaqaale ka dhargee wada qaatee markuu dhiiliyo dhoomba buuxiyee wada dhaanshay garan waayey dhulkaagiiyo dhaqaalaysa dadkaagee ilaah baa wax u dhiibay intuu dhowrsan lahaa suuq madow nagu dheelmee waxaan dheebsan lahayn iyo dhaayinkii cirka geeye waxa uu ribo dhoobay dhacaankii dadka weeye rabbi maalka ha dhaafshoo dhabihiisa hayaanku fakri ha ugu dhammaado canshuur hooyo dhacaysoo dhabarka xaabo ku keentiyo laga qaaday dhiggeed baa dowladeen ku dhisnayde kaxafiiska dhexdiisa xilka dhaarta ku qaadee sharcigii u dhignaa iyo dharaari sharcigii u dhignaa iyo hantiduu dhowru lahaa dharaar baqaar ruqsadow masaakiinta dheceeda ha ka dheefin wax khayr loo dhaqaaliya dhurbuwaada dhabbahaaga hayaanku adna kaaga dhammaaday abaartii dhuuni la waayiyo jid dheerow la maraaba ragga way dhumeeyaanoo dhibaataa kala reebta dhibaataa kala saarta laba laysu dhigaaye kuwa ay ka dhammaatay qaar kalaa dhinac yaalo qalbi dheegu ka daatay ku dhayaya xajiino dharaartii ceebta la nool habeenkiina dharkoodu hadduu dhuuman karaayo ka dhaqaaqi lahaa ismoog waa wadmadhaadoo dhigahay islataaye maxaa mayd dhulka jooga aan damiir ki dhibayn jir dareen ki dhintow ileen waad dididaa iimaanku waa wax la dhowrtee dharaartii laga qaado shownin dheeri ma gaarto beri bay dhibanaydoo beri bay dhibanaydoo dab dhafoorka ku yaaliyo dhaawac muuqda ahayde dhaleecaa maanta ku faanta wanaaggaan u dhigmaa dhacdooy waaya adduun adaa keena dharaarba fallayaab ku dhammaada ninka liinta dhanaan aanihii dhayda ahaa iyo dhitadiisi ku miiray welina dhiisha agtaagani ha ka quusta dhigaalkee foolxumo waa dhaqankeedii hadday dhuumasho diiday dharaarmaa waxyiyootidoo quruxay dhabankaaga adna dhaado tidhaahdi maad dhawaaqan u sheegtid mugdigii orod dheeri kama dhuunta xaqiiqda garaadaan dhug lahayn iyo dhaga aan wax maqlayn haddaad dhiilla u keento asii aanay dhegay asii aanay dhaqaajin dhibta kii qarsanayay amaan maanta la dhaadin dhabtu waa ha timaadee anu dhowra warkeedaa runtu anu dhowra warkeeda runtu say ku dhammaataan gabagii ku dhameeyey kaasina wuxuu ahaa taariikhdii waa ka dhammaatay oo soo baxay lix iyo siddeetankii